wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo xirtay shirka wadatashiga iyo ansixinta qaabdhismeedka manhajka xanaanada caruurta qaranka soomaaliyeed oo socday muddo laba cisho ah waxaa ka qayb galay shirka kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada agaasimayaasha horumarinta manaahijta xukuumadda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada xubno ka socday gobolka banaadir iyo martisharaf kale kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya ismaaciil yuusuf cismaan ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan waxaa hadda noo haray waa howl siyaasaddii waa la ansixiyey kheyralhadansi labada maalmood lafaguridda aa wadeen waxay soo saarta wax wanaagsan wax wanaagsan ad arkaysaan dad bani aadam maskaxdooda ayay ka soo guuxday waana muhiim in aan dhammaanteenna fulino aan hoos u daadijino oo aanan ku haysanin xafiisyadeenna marka siyaasad ansixi dadku waa inay ogaadaan marka qaarkiis waxaa laga yaabaa inaa magaalada marka qaarkiisa siyaasadaas ma jirtaa ma jirto siyaasad oo qoran oo noo taala ayaa laga yaaba xafiisna iska yaaliin aan maaragta laga warqabin marka saa darteeda marka anaga ka wasaarad ahaan cid walba oo maaragtay wax u qabanayso ama barnaamijka ay qayb qaadanayso waa soo dhaweynaynaa waxaana ku garab siinaynaa maamul goboleedyada insha allahu tacaala inaan ku taageerno wax walba oo ay ku hirgelinayaan barnaamijkan waxaa kaloo xanaanooyinka hadda jira aan kaloo ku taageeri doonaa insha allahu tacaala oo brivateka ah wixii oo maarata colays yimaada wasaaradduna inay insha allahu tacaala samayn doonto iskuulo public ah oo xanaano ah